jamcadda balasma faraceeda kismaayo ayaa magaalada kismaayo kusoo gabagabeysay tartanka kubadda cagta ee lagu maamuusayay sanad gurada labaatanaad ee jaamacadda balasma tartanka oo muhiimad gaara siinaya isdhexgalka dhalinyarada waxaana munaasabada kasoo qeyb galay maamulka jaamacadda ardayda jaamacadda iyo marti sharaf kale waxaana kulanka loo furay kuliyadaha dhigta jaamacadda balasma ugu dambeyn finaalka ayaa waxaa isla yimid labada kuliyadood ee kale ah formation technologia iyo kuliyadda caafimaadka oo fooda isku daray kadibna waxay guushu ku raacday kuliyadda caafimaadka haddaba qaar ka mid a ardayda kuliyadda caafimaadka warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey guusha ay ka gaadheen dhigooda waxaa taageero wahay tiimkayga caafimaadka ugu dambeyn way guulaysteen xamaasadeeda maanta mala soo koobi karo waan ku faraxsane guusha maanta aa qaade tiimka guusha aa ka qaadan isoo adkeedayn sidoo kale maanta waxaa aad ugu faraxsanahay guusha weyn ayaan gaarnay sidoo kale waxaa halkaan ugu hambalyeynaya wiilasheena aan marno wadna kala qaadaynin aad iyo aad waad mahadsantiin waxaan taageero weyn waa kooxdeeda health scienceska waxaan ku faraxsanay maanta guusha aan gaarnay si weyn gaar ahaan caafimaadka waxaana leeyahay u hambalyeynaya wiilasheena oo dhiigga noo shube كل كوجر حالنا وما